hoyaala'ayey hoyaala'ayey hoyaala'ayey hoye hoyaala'ayey hoyaala'ayey hoyaala'ayey hoye
waa abwaan caanka gudaha xeryaha aniga oo murtidu iga buuxdo oo leh hal abuur soo saar wanaagsan ayaa haddana ayaan u shaqaystaa ilmahayga oon u xamaashaa ilaa meesha hadda aan joogno murtidu wax suuqa ay ka leedahay malaha guubaabada iyo hoga tusaalaynta bulshada ayuu wakhti geliyaa balse wuxuu qabtaa shaqooyin aysan qabanin inta badan halabuurada iyo abwaanada soomaaliyeed waxaanahay abwaan gabayadiisu aada loo xiiseeyo oo waxaana gabayada ka tiriyaa meelaha xafladaha iyo markii munaasabadaha ay jiraan ayaan gabayada ayaan ka tiriyaa haddana anigoo sidaas ayaan waxaan ahay aabba xaasla ah oo maaratay ilmo iyo carruur leh haddana waxaan ahay nin xamaali ah oo u shaqeeya ilmihiisa oo u xamaala ayaan ahay marka haddee isma laha abwaannimada iyo waa laba kala nooc bay kala tahay xamaaligu way kala tahay marka abwaan baan ahay waana iska seexanayaa suuragal ma aha marka ilmaha jooga ilmaha in loo xamaala ayay u baahan yihiin waa gaari gacan leh xamaal dhabarka ku shaqaysta waxaan ku shaqeeya waa gaari gacan waxaan u shaqeeya bulshada dhexdeeda unbaan ka xamaalnaa oon maaragtay aan ka shaqaysanaa marka noloshuna halkaan bay ku jirtaa nimaan haddee nimaan shaqaysanina waxaa la yidhi waa waa ninaan sharaf la'aan weeye shaqaduna waa muhiim waa wax loo baahan yahay weye wax laga xishooda maaha shaqadu waa waxyaabaha qofka noloshiisa kabaya abwaan bashiir faarax buraal ayaa ku faraxsan inuu xooggiisa maalo waa bulshadu dad badan baa waxay ku dhahayaan war abwaan baa tahay maxaa gaari gacanka kuu dhiibay maxaad u xamaalaysaa anigana waxaan ku idhaahdaa xamaalka iyo abwaannimadu waa laba nooc way kala yihiin marna waan xamaalayaa marna murtidaan tirinaya maalmaha xafladaha iyo kulamada bulshada ayaa looga barta inuu soo bandhigo xigmada ay shacabku ka helaan dugsi dhaxanta laga seexda iyo waab dabayl badan leh labada midkii daraja badane la wada dooni haddayn diirka xumi kaaga jirin waa dareensaniye dabci kama sinaadan ragu qoys dadkii iyo haye nin weliba damaaciga waxbuu dooqa ku hayaaye markaad aduu wax daaweyn midba dacarta lalaayo dhanka kale qaar ka mida saaxiibadiisa shaqada ayaa kula kaftama
waaniyahow adigoo nin abwaan ahaa maxaa xamaalkaan iyo gaarigacankaan iyo rafaadkan kugu watay maad ku shaqaysatid afkaada iyo gabaydaada waniyow shaqadu waa qaali abwaannimadiiyo shaqaduna way kala tahay marka waxaa weeye abwaan baan ahay keliya looma baahno shaqaa loo baahan yahay markuu shaqa maalmeedkiisa ku guda jira ayuu isku maaweeliyaa begta waaga salaadda haddii aan la dhaqaaqo oon dhowr jawaan ku xamaalo dhaxantii subaxeedo dhabankaad maraysa dheemankii lacageed durbo dhubka ka buuxin adigoon dhib ku haynin dhaadanoo dhaldhalaali xagga suuqa u dhaadhac halka dheefta la keeno haddaad baasta dhirteediyo loo dhammeeyey qudaarta ama caanaha dhayda ama dooni dhanaanka doonigaa la cunaayo hadba kii dhadhan roombaad dhabal oga adeegin waa aabba dhalay carruur wuxuuna shaqadiisa kasokow aaminsan yahay in xaaska lala qabto hawsha guriga wuxuuna intaan la joogay soo dhaamiyey biyaha xaafadda waan kaxeeyey dugsigaan geeyey waan ka soo noqday waxaan aaday biyaha waxaan ka soo dhaamiyey tuubbada waxaan caawinayaa ciddayda islaantayda iyo xaaskaygaan caawinayaa waana wax sunna ka sugaan ka suganba nabiga inuu ciddiisu caawin jiray nabigu ilmihiisa reerkiisa wuu caawin jiray islaantiisii ciddiis wuu caawin jiray marka anigana sunnadii maan dabada hayaa marka sidaa darteed ma aha wax laga faano waa wax ciddaada ku saabsan ujeeddada sheekadan ayaa ah shaqo ayaa sharaf leh qof aan shaqaysanin shaah ma cabo waana dhiiragelinta kuwa aan shaqaysanin ee shaxaadka ku nool maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab